waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhammaan dadka deegaankan iyo gobolkan oo aniga ruuxeeda aan ka soo jeedo in aan u guntano runtii sidii loo dhammaystiri lahaa daweshisiintan loona dhiso loona soo jeesto sidii aan u dhisi lahayn dowlad goboleedka hadda maaragtay yacnii ka soo bilaabatay bishii julaay markii ay saddexdii siixe galmudug xeeb iyo ahlusunna waljamaca isku yimaadeen laguna heshiiyey sidii loo dhisi lahaa waa ogsoontihiin waxaan idin sheegayaa convention waa taageersannahay waana runtii wixii imkaanayaada iyo wixii galay nufuuda oo dhan diyaar baan u nahay inaan xukuumad ahaan aan qaadanno mas-uuliyaddeeda inta hartayna runtii idinla dhammaystirno haddii la yidhaahdo idinkuna gacan nagu siisaan sidii aan ugu gudbi lahayn oo aan ugu gudbi lahayn tii gogashii lagu dhisi lahaa maamulka labada goob